raxmaani raxiim waa shan iyo labaatanka bisha abril sanadka labada kun sagaal iyo tobanka ku soo dhowaada warka aroornimo ee raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ciidamada kumaandoodka qaranka soomaaliyeed ayaa qalab dhismo iyo adeegyo kale waxa ay gaadsiiyeen dadka ku nool deegaanka sabiid iyo caanoole oo dhowaan maleeshiyaadka al-shabaab lagala wareegay wasiirka amniga iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa kormeeray qaar ka mid ah isgoojada magaalada muqdisho iyagoo u kuurgalaya xaaladda amniga caasimada guddiga doorashooyinka qarankana waxa ay gaadheen magaalada baydhabo oo maanta lagu wado in lasoo gudbiyo magacyada ergada ka qaybgelaya doorashada saddex kursi oo ka bannaan golaha shacabka guddiga dib u heshiisiinta qaranka iyo waxgarad ayaa waxa ay ku guulaysteen inay xabajoojin dhex dhigaan laba beelood oo ku dagaalamay deegaano hoostaga gobolka shabeellaha dhexe wararka dibaddana waxaa ka mid ah koonfur africa ayaa waxa ay dalbatay in maamul rayid ah laga hirgeliyo dalka suudaan
waxaan u baahan nahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan islamarkaana barwaaqa ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii ma waadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha way nagu hogaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
warkii oo dhan ciidamada kumaandoodka qaranka soomaaliyeed ayaa waxa ay gargaar gaarsiiyeen dadka ku nool deegaanka sabiid iyo caanoole oo dhowaan laga xoreeyey maleeshiyaadka al-shabaab ciidamada kumaandoodka soomaaliya ayaa mar kale waxa ay gurmud raashina gaarsiiyeen shacabka ku sugan deegaankaasi ciidamada danab ee xoogga dalka ayaa waxa ayaa tegey deegaanka sabiib iyo caanoole iyagoo gawaaridooda ku soo raray raashin noocyo kala duwan leh oo ay ugu tala galeen in ay uga jawaabaan dhibaatada dhinaca nolosha ah ee ka jirta deegaanadii ay dhowaan sida xoog ah uga saareen maleeshiyaadka al-shabaab taakulayntan oo ah tii labaad ayaa ujeedkeedu waxa uu yahay in la badbaadiyo shacabka soomaaliyeed ee u baahan amniga gurmadka iyo taakulaynta kuwaas oo sannado badan aanan helin gargaar sidan oo kale ah maadaama ay gurmad maadaama ay ciidamada qaranka soomaaliyeed ay yihiin kuwo mar kastaba u taagan samase bixinta shacabkooda meel kasta oo ay joogaan wasiirka amniga dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka gobolka banaadir ayaa waxa ay kormeereen qaar ka mid ah isguushada magaalada muqdisho iyagoo u kuurgalaya xaaladda amniga uu ku sugan yahay iyo guud ahaanba sida ay noloshu tahay nuur siciid tahliil ayaa inoo faahfaahinaya wasiirka wasaaradda amniga qaranka ee xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed awukar islow ducaale iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cabdiraxmaan cumar cismaan ibne yariisow oo ay weheliyaan taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka banaadir ayaa waxa ay kormeer ku tageen xaafado ka tirsan degmooyinka warka nabadda iyo dayniile iyagoo u korgelayay xaaladda amni iyo mid nololeed ee ka jirta degmooyinkaasi kormeerkani ay sameynayeen mas-uuliyiintani ayaa ahaa xilli habeen ah iyagoo booqanaya goobaha ay isugu yimaadaan bulshada si ay uga dhegaystaan aragtiyadooda ku aadan xaaladda amniga iyo sidoo kale horumarada kala duwan ee ka socda caasimada jamhuuriyadda federaalka soomaaliya duqa magaalada muqdisho iyo wasiirka amniga ayaa bulshada ay la kulmayeen ku dhiirigelinayay in ay ka qayb qaataan xasiloonida iyo horumarka magaalada muqdisho iyo sidoo kale horumarinta dowladnimada si loo xoojiyo horumarka socda guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka banaadir mudane maxamed cabdulaahi maxamed suulax ayaa kormeer kadib la hadlay warbaahinta isagoo tilmaamay in maamulka gobolka banaadir iyo dowladda soomaaliya ay ka go-an tahay sugidda amniga caasimada iyo sidoo kale in la dardargeliyo horumarka socda caaway waxaan si gaara usoo booqannay degmada daynile iyo degmada warka nabadda oo ay ka kala socdeen howlgallo kala duwan oo islaamaha amnigu ay ka fulinayeen xaafadahaas laga soo muddooyinkii u dambeeyey ilaalada amniga waxay dhalinyarada banaadir ka wadeen howlgalla lagu xaqiijinayo amniga shacabka magaaladan deganna looga qayb qaadanayo sidii amnigooda loo sugi lahaa waxaan lug ku marnay qeybaha kala duwan ee xaafadda dayniile halkaasoo ay ka socotay howlgallo ee lagu sugaayo amniga xaafadahaas howlgalladan oo runtii aan uga gol leenahay sidii amniga magaalada loo xaqiijin lahaa waxaan shacabka uga mahad celinaynaa wada shaqaynta iyo dulqaadashada ay mar walba u dulqaataan laamaha amniga iyo howlgallada socda aad iyo aadaan u bogaadinaynaa nurso italiil warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho
guddiga doorashooyinka qarankana waxa ay gaareen magaalada baydhabo oo lagu wado in lagu qabto in ay qabtaan magacyada ergada ka qaybgelaya doorashada saddex kursi oo ka bannaan golaha shacabka xaliime ismaaciil ibraahim xaliime yarey guddoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka ayaa waxa ay ka warramaysaa bal kuraastaasi iyo sida ay guddiga doorashooyinka u wajahayaan sida loo buuxin karo
in aan soo buuxino kuraastii degaan doorashadooda ee aheyd koonfur galbeed khaasatan magaalada baydhabo saddex kursi oo ka banaanaata federaalka oo mid yahay waxaa baneeyey taliyihii hore ee nabad sugidda xildhibaan hore xuseen waxaa kaloo asagana banaanaaday kursigii uu baneeyey madaxweynaha hadda koonfur galbeed cabdicasiis laftagareen iyo kursi kale oo allaha u naxariistay oo ruush baneeyey oo ka geeriyooday ilaahay naxariistaas iyo asagana banaan saddexdaas kursiaan rabnaa inaan buuxino aan u nimid oon shaqadeeda beriba laga bilaabato aan aan buuxinayno badiyaa ergooyinka waa weli joogaan
guddoomiyaha guddiga doorashooyinka xaliime ismaaciil ibraahim xaliime yari ayay ahayd maamulka gobolka banaadir iyo wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta ayaa waxa ay amar ku bixiyeen dadka degan maxadka isgaarsiinta qaranka in ay ku banneeyaan muddo laba isbuuc gudahood ah nuur siciid tahliil mar kale waa
macadkii hore ee isgaarsiinta qaranka ee degmada shibis oo aan shaqeynin dhowr iyo labaatankii sano ee lasoo dhaafay islamarkaana dad shakhsiyaada ay ka dhisteen dhismooyin kala duwan ayaa waxaa maanta booqday gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cabdiraxmaan cumar cismaan cidla yarisow iyo wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta ee xukuumadda federaalka soomaaliya injineer cabdi canshuur si ay ugu howgalaan dhulkii ay ku howlgeli jirtay xaruntii hore ee macadka isgaarsiinta qaranka mas-uuliyiintan maanta booqday goobtaasi ayaa fariin u diray dadka sida sharci darada ah dhismooyinka uga dhigtay dhulka dalka guud iyagoo dadka deegaanka u sheegay in ay wasaaradda dhowaan soo celin doonto xaruntii waxbarashada macadka ee isgaarsiinta qaranka gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cabdiraxmaan cumar cismaan idriiriisow waxa uu sheegay in bulshada caasimadda ay baahi weyn u qabaan hirgelinta macadka isgaarsiinta qaranka
marka in dowladda federaalka hadda ay runtii usoo jeesatay sidii dhalinyarada goobihii waxbarashada weliba farsamada gacanta ay ka mid tahay isgaarsiintu in dib loo yegleelo runtii waxay aada iyo aad wax uga taraysaa in dhalinyaraduna shaqo abuur u noqoto caasimadana bilicdeedii lasoo celiyo annaga waxaan ballan qaadnay in caasimadan ee la tarsanta caasimadaha adduunka sida keliya loogu u socon kartana waxay tahay in bilicdeedii dib loo dhiso maantana waxaa sharaf ah in macadkii isgaarsiinta qaranka uu diyaar yahay si bulshada loogu adeego sidaas daraaddeed waxaan leenahay dadkii deganaa muddo wakti waa kusoo meelgahseen maantana goobtan goob dan guud oo dowladdu leedahay ahayd dowladdii baa u baahatay dhalinyaradeen baa u baahan dan guud baa lagu fulinayaa waxbarashaa lagu fulinayaa in sida ugu dhaqsiyaha badan digniinna waa siinay muddona waa u qabanay haddana waxaan rabnaa in shacabka degan ay fahmaan danaha gaarka inay ka fiican tahay danta guud ay sida ugu dhaqsiyaha badanna u baneeyaan wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta xukuumadda federaalka soomaaliya mudane injineer cabdi canshuur xasan ayaa tilmaamay in wasaaradda ay dhowaan si casriga u dhisi doonto macadka isgaarsiinta qaranka si ay fursado waxbarasho u helaan dhalinyarada soomaaliyeed kurukulamkiisa ama manhajkiisu waa diyaar marka sidaa aawadeed waxaan rabnaa si fursad loo siiyo dhalinyarada soomaaliyeed ee gobolka banaadir ama dalkoodna ku nool in dadka walaalaheena muwaadiniinta soomaaliyeed sacadgeena wanaagsan ee halka deganaa muddana soo xanaanaynayo halkan deganaa in la soo gaaray waktigii danguud ee lagu qaba lahaa waxaanu jecelnahay guddoomiyaha gobolka barnaamijka magaalada muqdisho hore ayuu warqad idinkugu soo diray xilligii waa dhammaaday waxaanu rajaynaynaa labada wiig oo soo socda in halkan lagu banneeyo sida hawshii ee u bilaabato waxaana rajaynaynaa in arrinkaas loo dhaga nuglaado awaamiirta dowladda la fuliyo waa danguud waa ubadkiina waa ubadka soomaaliyeed waa horumarkii soomaaliya macadka waa diyaar wasaaraddu waa diyaar wixii lagu dhisi lahaa iyo waa diyaar naqshadan adinka arki doono usbuuca soo socda gudahooda haddii labada dhinacba waxaa lagu soo deji doonaa sida ay noqon doonto naqshada soo socoto iyo bilicda ay yeelan doonto nuur saciid haliil warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho
isla gobolka banaadir wararkooda ayaynu ku jirnaayo guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa waxa uu anfay laamaha dowladda hoose in ay dardar geliyaan howlaha nadaafadda iyo bilicda caasimadda cali axmed sheekh ayaa istuudiyaha igula sugan
duqa muqdisho ahna guddoomiyaha gobolka banaadir injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan injineer iriisow ayaa waxa uu shir guddoomiyey shirka dugta gobolka banaadir waxaana uu amray laamaha dowladda hoose inay dardargeliyaan howlaha nadaafadda iyo bilicda ee caasimadda maadaama la galay xilli roobaadkii injineer yuusuf ayaa ugu baaqay bulshada caasimadda gaar ahaan kuwa milkiilayaasha goobaha ganacsiga inay la shaqeeyaan howlaha howlwadeenada dowladda hoose xilliyada kuwaas oo xilliyada habeen iyo maalinba u taagan ilaalinta bilicda iyo faayo dhowrka bulshada sidoo kale shirka tubta gobolka banaadir waxaa loogu soo bandhigay dib u eegista heerka maareynta qashinka iyo sidoo kale arrimaha lagu howlgelayo dhamaystirka qalabka elektriga ah ee gobolka iyo wadashaqaynta maamulka heer degmo iyo laamaha ammaanka guddoomiyaha ayaa sheegay in la joogo mase in la xoojiyo isla xisaabtanka dhammaan qeybaha maamulka isagoo u baaqay isagoo ugu baaqay in si dhow loola shaqeeyo hay-adaha ammaanka ee ka howlan ka hortaga falalka argagixisadu ay la maleegayaan shacabka soomaaliyeed gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir ayaa isla meeldhigay dardargelinta ka qayb qaadashada barnaamijka isxilqaan ee dalka lagu dhisiyo iyadoona uu uga mahad celiyey qeybaha bulshada doorka wanaagsan ay ka qaadanayaan dib u dhiska iyo dayactirka bilicda soo celinta madaxda heer gobol iyo heer degmo ayaa si dhow u falanqeeyey mirodhalka barnaamijka muhiimka ah ee adeegyada aas-aasiga bulshada ah ee la hirgelinayo lagana hirgelinayo gobolkana banaadir waxaana sidoo kale laysku soo hadal qaaday sida caqabadaha jira looga gudbin karo shaqadana loo dardargelin karo
cali axmed sheekh aad baad u mahadsan tahay guddiga dib u heshiisiinta qaran iyo waxgarad ayaa waxa ay ku guulaysteen in ay qaboojiyaan xiisad dhex taalay laba beelood oo ku dagaalamay deegaano hoostaga degmada hadale xabiib axmed cali ayaa warkan inoo haya
diridda baaq nabadeed oo dhawaaqidda xabad joojin iyo dalbashada in guud ahaan lasoo afjaro dagaalada ka socda degmada cadale oo ay dirir ku dhex martay laba beelood oo walaalo ah ayuu ku saabsanaa kulankan oo ay ka qayb galeen guddoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta qaranka dudub dhaqameed xildhibaano ka tirsan hirshabeelle nabaddoonno iyo waxgarad kala duwan sheekh cumar cali rooble oo ka mid ah la taliyayaasha madaxweynaha soomaaliya ayaa sharaxay dhibaatada uu dagaalku leeyahay iyo waxa ay diintu ka qabto hadalka marka maanta aan isugu nimiday inaan dhiiggaas walaalka ee muddo socday inaan mar aan hayn ee laba ahayn saddex ahayn inaan joojin hadalku intaas socday diintaana amraysa waxaan halkaan isugu nimiday marka islaax daati lbayt inaan walaalahaas dhexdooda dhibaatadu ay ka socoto inaan aan maaragtay dhexdooda boggooda burcadaan marino oan islaax aan ugu yeerno hadalka ujeeda intaas oo ah annakuna waxaan ka leenahay taqarub ila allah min acdami alqurubaat ilaahay waxa loogu dhowaado waxa ugu weyn waxaa kamid a islaax bayna nax nabiga alayh salatu salaam wuxuu yidhi man islaaxa bayna isnayn laba walaalaaho dirarsan qofkii maaragtay heshiiskii oo dhexdooda ku soo bax acdaahu allahu bikulli kalimatin cidqa raqaba kelimad kastau yidhaahdaah asoo addoon xureeye ayuu maaragtay ugu daraja ajirkaasaa ilaahay siiyey nabadoon maxamed xasan cali iyo nabadoon xuseen cumar maxamuud xaraare oo u kala hadlay labada beelood ee ku dagaalamay degmada cadale ee gobolka shabeellada dhexe ayaa si wadajira u sheegay in ay soo dhoweynayaan gogosha nabadeed diyaarna u yihiin xabad joojin iyo in xal la gaaro labadan beelood inay heshiiyaan in badanay dagaal ahaayeen dagaalkuna leesma nacba waxaan ognahay hadda dagaalka inta lagu jiro aroosyadana way isugu tagaan taxsiidana way isugu tagaan waxaan soo jeedihaa aniga beesha cabdalla caruure inay nabadda soo dhaweeyhayso inay xabadda joojayso wixii beynkeera karaankeera inay dagaal yaanu ku tashanayn wixii taabtanana way isugu imaahaynaa
waxaa kaloo jira annaga xabad joojinta walaalahayna ay ku dhawaaqeen annagana waa qaadanay walaalahayna yaryarna ay maaragtay yaa soo qabanqaabiyeen waa qaadanay waana uga mahad celihaynaa waxaa waaye dhibkaan muddow jiray waxaan leenahay ilaahay meeshaas ha ku reebaan leenahay ayagana waxaan ugu duceehaynaa si kudayda kuwa hore ugu galo horena ugu dhammaystira allaha ka dhigaan leenahay guddoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta labada beelood suldaan maxamed cabdi shidow ayaa ugu dambeyn ka mahad celiyey sida ay labada beelood u ajiibeen xabad joojinta iyo in la wada hadlo oo xal waarana la gaaro
xabad joojinta lagu dhawaaqay ee la iclaamiyey annagoo saddex daraf ee aan wada ayidayno ayadana waxaan ku talihaynaa haddii alla idmo haddii layidhaha xabad joojintu ciddaan yaraankaa waxay go'aansatay wixii bixidhacaa ilaaha og laakiin ilaa laga soo taabanaayo buundooyinka ugu dambeeyo laguna kala baxaayo baabuurkana shidaalkoo ugu juraa kobtana waxaa waaya cagtay soo gashadeen inay howl kale ku mashquulaan qorsho uguma jirto xabiib axmed cali warbaahinta qaranka muqdisho
halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya wararka dibadda ee raadiyo muqdisho saaka idin hayana waxaa ka mid ah midowda afrika ayaa waxa uu dalbaday in maamul rayid ah laga hirgeliyo dalka suudaan qaar ka tirsan hogaamiyaasha midowda afrika oo ku shiray magaalada kaahira ee dalka masar ayaa muddo saddex bilood ah waxa ay ugu dareen golaha milatariga ku meelgaadka ah ee dalka suudaan in ay xukunka ku wareejiyaan maamul rayid ah hadalkan ayaa waxaa cambaareeyey dadka banaanbaxaya ee doonaya isbeddelka dalka suudaan banaanbaxayaashu waxa ay ku baaqeen in ay maalinta berrito ah iskugu soo baxaan hal milyan oo qof si loogu adaadiyo hogaamiyaasha suudaan in ay xukunka wareejiyaan dalka suudaan ayaa dhowaan waxaa la wareegay hoggaanka milatariga ah warkii oo aad kala socoteen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya saaka oo khamiis ah waxaa inoo farsamaynayay maxamuud siidow faalax cid allaale ciddii uu sheegana waxa ay dib uga daalacan karaan bogga aynu ku leenahay internetka raadiyo muqdisho dot net ayuu cinwaankeenu yahay nabadgelyo